magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu soo gebagabeeyey aqoon isweydaarsi ku saabsan xalinta khilaafaadka soo noqnoqda aqoon isweydaarsigan oo maalmeed lasoo dhaafay ka socday magaalada baydhabo ayaa waxaa ka qaybgelay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo xubno ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha nabadda islamarkaana ka howlgala magaalada baydhabo cabdulaahi xaaji xasan manuur wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo soo xiray aqoon isweydaarsiga ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda faa'iidada laga helay waad dareemi kartaanoo shantaas maalmood ay fadhideen gurub gurub intaad soo bixiseen aada muxuu ahaa arrimahan laga hadlayay waxaa ka soo bixi doona wax weyn oo waddanka hor dhan wax u tara xaqiiqa waayo taas ilaan waxaan ognahay dhibaatooyinkii soomaaliya ka dhacay iyo rifkonsesinadii dhici jiray oo dhanba meel walba sheekadeeda waa gooni oo degmooyinka ka soo qaada koonfur galbeed oo kale rikonsilisyada aan samayno qaabka aan u wajahno iyo galmudug sida loo wajaho way kala duwan tahay waa inkastoo guud ahaana isku mid yihiin laakiin haddana waxaa jira muxuu aha kala duwanaansha yaro waxaas in laysu keeno oo laga sameeyo muxuu ahaa wax madaysan waa wax aada u weyn oo lagu duuli karo oo qof walba uu isticmaali karo ka ugu horeeya waa kan hadda aad samayseen oo ah dib u heshiisiin waxay ka bilaabato horta wadahadal iyo in laysu yimaado oo muxuu ah la wada hadlo hadda idinkaaba hadda isu yimid oo wada hadlaayo taasay ka bilaabmaysaa haddaydan wada hadli lahayn oo wada faraysan lahayn waxba idinkama soo bixi lahayn laakiin marka laisu yimaado qof walba ra'yigiisa isu keeno waxaa ka soo baxaya wax muxuu aha noqda wax weyn oo loo aayo marka horta waxaan idinku ammaanaa dadaalkiinaas badan waxaan idinku ammaanaa ciddii soo qabaqaabisay oo barnaamijkan muxuu ahaa weliba nagu taageertay inay muxuu ahaa lagu qabto qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay aqoon isweydaarsiga ayaa dhankooda ka warbixiyey waxyaabihii ay ka barteen muddada uu socday aqoon isweydaarsiga ka baranay brogramkan qiimaha badan oo daahfur u ahaa maamulka koonfur galbeed lagu bilaabay maamul goboleedyada kalena gaari doona wuxuu bays u noqon doonaa in si cilmiyeysan oo aqoon ay ku dheehan tahay aan u wajahno khilaafyada waddankeena ka jira oo aan ognahay inay qayb weyn ka qaateen dib u dhaca uu waddankeena ku jiro
laakiin waxaa umalaynaa kulligan ka wada faa'iidnay aragtida iyo talooyinka aan isdhaafsanan waxaa leeyahay waa mid oo dhaxal u hara dalka naqanayso soo dhammaantiin waa mahadsantihiin aqoon isweydaarsigan lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii xal waara loogu gaari lahaa khilaafyada soo noqnoqdo si bulshada nabad ay ugu wada noolaato